maalinkii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dil uu askari ka tirsan dowladda federaalk uu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyarada ku nool gobolka banaadir wiilka la dilay oo lagu magacaabo cali ayaa waxa uu ka shaqaynayay foorno rootiga lagu sameeyo oo ku taala degmada waaberi ee magaalada muqdisho cali oo ay da-diisu ahayd kow iyo labaatan jir ayaa waxa uu askariga ku toogtay arrin la yaab leh taas oo ahayd inuu dhahay maxaad iga soo eegaysaa dhowr xabadood ayuuna askariga ku dhuftay wiilka dhallinyarada ah taasi oo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo dilka kadib waxaa goobta isaga baxsaday askarigii falkan geystay waana dhaqan iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin ciidanka dowladda federaalka dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka shacabka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii kordhay magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa waxaa joogto ka noqday dilka ay ciidamadu u geysanayaan dadka rayidka ah waxaana intaasi usii dheer dhacayo dhibaatooyinka kale ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka